asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu halkan waa golaha natiiskiisa golaha codka shacabka soomaaliyeed waa barnaamijka dib falanqeynta arrimaha siyaasadda iyo weliba musharixiinta u tartamaya kursiga madaxweynimada dalka soomaaliya akhriyaha dijiray waa golaha natiiskista ama golaha waxaa marti loogu aqowdan saadheer qeble kaash iyo weliba idaasa oo afartu ay ka tirsan yihiin golaha ntinsoo falanqeeyana kamid ah waayo waxaan isweydiinaynaa dadkan sharaxane aadka u faraxa badan ee weliba qaarkood xil soo qabtay qaarna xil baana soo qaban ee dalka soomaaliya maanta jirada madaxweynimo u sharaxan waa qofkee waa kuma musharaxa soomaaliyeed ee maanta soomaaliya lagu aamini karo ee weliba la odhan karo maanta godka soomaaliya ku jirta uu ka soo saari kara oo wax dhaba ayuu qaban karaa oo muuqda horena wax dhaba u qabtay haddana waa qaban karaa anu yeero rablikash sida
bismillah waa mahadsan tahay dhagoon runtii way jiraan xilligan adag ee lagu jiro musharax laga soo dhex saari weliga aad baan u jeclahay inaad qofka magaciisa ay raacisaan
sheegin waa mahadsan tahay waan kuu sheegi doonaa horta waxaa loo baahan yaha waxay tahay inaanu ogaano maxaynu u baahannahay xageesan joognaa dalku muxuu ubaahan yahay dadkusa muxuu ubaahan yahay dalkan wuxuu u baahan yahay hogaamiye daacad ah oo ummadan badbaadiya dalkaana u shaqeeya dadkaana u shaqeeya kana diirnaxaya ma aha ninka maanta sharaxan inuu yahay mid kursi raadinaya waxaa ku jira oo aan naqaanaa rag musharaxiina oo doonaya hadda degada dadka ugu sarraysa inay qabtaan oo xilal dalka hore uga soo qabtay kuraasta maalintay ka degeenna ay dalka ugu dambaysay u fiirsaya aan gobol tegin dalka meel diba colaad ka jirta tegin wax shaqaa haba yaraatee aan usoo qaban maanta oo doorasha ay dhacaysana dib ugu soo noqday bal u fiirso kuwa waxaa ku jira la yaqaano oo dalka shaqooyin ka soo qabtay oo maalintay ka degeen kuraasta aanan dalka ka bixin oo dadka u shaqaynayay oo dib u heshiisiin samaynayay oo dawladnimada dalka inuu dalku uu nabad hela magaranaysa ka shaqaynayay oo ummaddu inay ummad isku xiran ay noqoto ka shaqaynayay oo magaranaysaay horumarka iyo nimnimada ummadda ka shaqaynayay serious musaabal baan ku siinayaa cumar cabdirashiid oo kale dalka ra-iisul wasaaru ka soo noqday degada wuu ka degay kama bixin dalka dibadda iskama wareegin waktigiisii wuxuu geliyay dalka inuu kasii shaqeeyo waad xasuusataan jubbaland dhismaheedii saameyn aada u weyn buu ku lahaa dib u heshiisiintii ka dhacday gobolkaas oo gobolka soomaaliya ugu dhibka badan ahaa meel qayb libaax buu ka qaatay syria asagoo hawshii maalintii uu dhameeyeyna wuxuu u qalmay dalka haddana dib inuu ugu shaqeeyo oo mar labaad uu ku soo noqdo degada ra-iisul wasaaraha laba madaxweyne oo isku xigtay oo dalka soo martay baa labaduba ay u magacaabeen inuu ra-isul wasaare ka noqdo sababtu maxay tahay sababtu waxay tahay nin walba wuxuu arkay in uu yahay qofka u qalma in uu ummadan u shaqeeyo oo u adeego maanta madaxweyne u sharaxan yahay labadii xilli uu dalka ra-iisul wasaaraha ka ahaana intii u dhacaysana dalkay dadku u shaqaynaya waxaa ku jira kuwo ah gacan calool ku jirta oo dalkana aan usoo shaqayn wax ay qaban doonaanna aan la garanay oo shul ama shal ah waxaa ku jira kuwo shalay dalkaani madax ka soo noqday maalintay kursiga ka degeenna meel ay ku dambeeyeen aan la garanay lama fiirso maantana doonaya ummaddeena xukumaan baahida dalkuna ay jirtay colaada ka jireen abaale ka jireen dowladla-aan ka jirtay muxuu maanta ummadda tari karaa marka waa qof shaksiga kursi doonaya waay ummadda waxay u baahanta marka inay ogaato oo anigu aan aaminsanahay inuu yahay hogaamiyaha dalkaana u baahan yahay dadkaana u baahan yahay meel la gaarsiin kara caqabadan taagan maantana ka saari kara hogaankaas inuu yahay cumar cabdirashiid maadaama xilligii uu shaqada hayeyna wax badan dalka ka qabtay labadii jeer intii u dhaxaysay uusan xafiiska ku fadhiyeyna uu dalka iyo dadka u adeegayay oo dib u heshiisiin ka shaqaynayay oo dowladnimada dalka ka shaqaynayay oo iskeenida ummadda ka shaqaynayay maanta soomaali oo dhanna ay u soo istaagayso oo gobol kasta oo maanta tago aanan dhib laga tirsanan anigu kaasaan qabaa dhigood waa ku socday
waayahay aada iyo aad baan kuu salaamayaa bal hadda haddana au yeero shaandhe ninka shaandhe adoo mahadsan soo qabto adoo mahadsan ku soco adoo weliba ka eegayo qofkani muxuu dalka u qabtay maxaa laga sugayey maxaa beri laga sugayaa oo laga rabaa inuu qabto yaase u jeclaan layaa uxulataadu lafahantaadu qofkaas leele waa kubase muxuu ahay waxaa qaban qabo wajada maanta ku tartamaysa sida shaandhe
aad iyo aad may maqashaa dhegadu si fiican baa idin maqaya qof walaba ku soco
aad iyo aad horta marka hore oo ku salaamaya marka xigana golaha salaamaya markaan ka jawaabo musharaxiinta hadda dhowr iyo labaatanka kor u dhaaftay twenty sixteen ama twenty seventeen doonaya inay dalka madaxweyne ka noqdaan haweye horta way fara badan yihiin dhogoodow laakiin anigu hadda liska ma hayo in lasoo tijaabiyey oo dalka usoo shaqeeyana waa ka mid yihiin inaan weli la tijaabin oo taga qabanna waa waa ka mid yihiin ragga musharaxiinta maanta tartamaya awalan anigu waxaan isdhihi karaa ilaa few people baan sheegi karaa ama shaksiyaad ka mid a oo lasoo tijaabiyey dalkana usoo shaqeeyey waxaan is oran karaa ragga aan tilmaamayo waa rag meel wax geyn kara lasoona tijaabiyey dalkana usoo shaqeeyey waxaan is oran karaa ninka la yidhaahdo cali maxamed geedi waynu garanaynaa ra-iisul wasaaru dalka ka soo noqday ilaa saddex sano buu three years buu ra-iisul wasaare ka ahaa madaxtooyada maanta la fadhiyana ninkii dawladda geeyo weeye isagiyo dawladdiisii iyo madaxweynihiisii waxaan dhihi karaa ninka la yidhaahdo farmaajo waa la tijaabiyey ilaa lix bilood buu ra-iisul wasaare dalka ka ahaa waxaan dhihi karaa cabdiweli sheekh axmed waa la tijaabiyey waxaan ra-iisul wasaaru dalka ka soo noqday marka anigu waxaan isdhihi karaa ilaa saddexdaa nin hadday noqdaan ku guulaystaan jegada madaxweynenimada saddexda ninba waa saddex nin oo karti leh waa saddex nin oo soomaaliya tijaabisay waa saddex nin oo sharciga ilaaliya anigu waxaan isdhihi karaa inta aan naqaano hadda ragga tartamaya saddexdaa nin baan isdhihi karaa anigu waxbay meel geeyi karaa hadda kii ku guulaysata twenty seventeen haddii ilaahay idmo marka anigu sidaasaan qabaa dhegoodow dadka kalena dee anigu way fara badan yihiin rag la tijaabiyeena tan aad ku xulato waa tan la tijaabiye ay qabteen maxaad ku xulanaysaa waa kiliir garaynayaa dhegoodow cali maxamed geedi waan ognahay xilliguu noqday ra-iisul wasaaraha soomaaliya dawlad soomaaliyeed oo xamar tegi kartaa ma jirin waxaan u malaynayaa twenty two thousand fourkii bay ahayd xilligii imbegaate waa kii dawladda ka dejiyey jawhar waa kii haddana baydhabo ku celiyey waa kii haddana muqdisho geeyey waxaan dhihi karaa ninkaasi tallaabuu qaaday maxaanku idhahdana wuuna shaqeeyey ficilkiisiina waa muujiyey kursiga maanta lagu fadhiyo xasan sheekh maxamuud ku fadhiyo dawladdiisii baa xamar geystay sharafta soomaali ay soo noqoto ama dawladnimo la dareemana maalintii cali maxamed geedi uu dawladda xamar geeyey ra-iisul wasaaraha ka ahaabaa dawladnimo soomaaliya oo oo oo maxaanku idha taama oo dadku arki karaan maalintaasay bilaabatay marka waa nin dawladnimo u shaqayn kara wey cali maxamed geedi waa la tijaabiyey soomaalina waa taqaanaa anigu waxaan qabaa hadduu madaxweyne noqdo waxa weeye twenty twenty wuxuunbuu meelgeyn karaa waxaa ku xiga farmaajo waana ogey lixdii bilood oo ra-iisul wasaaraha ahaa wuu shaqeeyey shaqo fiican buu qabtay maxaanku idhaahdaay dawladdiisi si fiican bay u shaqaysay marka waa la tijaabeeyey farmaajo maxaanku xagga musuq maasuqa waxbuu ka qabtay dawladnimada waxbuu ka qabtay ciidamada xaggooda waxbuu ka qabtay cadays xataa ciidamadii ku dhaawacmay seven seven mushahar buu u qoray maxaanku idhaahday tallaabo la arki kara buu qabtay waxaa ku xigay ninka la yidhaahdo cabdiweli sheekh axmed oynu ogeyn nin sharciga ku taagan dawladnimo ka shaqaysiinaya sharciga hala raaco leh si dulmiya oo aan xaq lahayna waa lagu riday marka anigu in lasoo tijaabiyo saddexdaa nin hadday madaxweyne noqdaan saddex nin oo wax qaban ogow shaanow waxaa lala tartamayaa oo caawa kursiga lagu tartamayaa waa ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha waa laba kursiga haysta ee maanta lala tartamaya inta lagu xisaaxila isdhahayaan iyaga maxaa kaga xulatay oo ugu diiday tirada kamid ah kuwan kuwan kusoo xulatay iyo hadda iyaga shaqada haya fuulaya wala tartamaya meesha
anigu waxa weeye mayadiyankaygu waxa weeye ummadda soomaaliyeed markhaanti weeye xasansi maxamuud four years buu madaxweynaha ahaa cumar cabdirashiidna two years baan u malaynayaa inuu ra-iisul wasaare ahaa wayna suseen shaqaday qabteen anigu inay soo noqdaan oo dib dambe inoo xukumaan oo ay ku soo noqdaan dowladnimada soomaaliya ama xukuumadda soomaaliya my opinion anigu waxa weeye raygaan ka qabo waxa weeye ma adeecsani anigu raallina kama ihi sababta waxa weeye hadda dib ugu noqon mayno nin walba taariikhda qorta waxa weeye xasan sheekh maxamuudna madaxweyneheenii hadda wakti uu ka dhammaaday ee soomaaliya madaxweyne ka ahaa waxaanu ku baranay sharciyaddii uu maxaanku yidhahdaye baabiyo dastuurkii afgirbiyo dawlad bilaa sharci la-aana maamulo maxaanku yidhahda dawladdii ugu muusaqo badnayd dawladdii tuwan isigisin inay meel waxla gaarsiin weyday lixdii tiiruu wada waxna ka qaban kari waayey ra-iisul wasaaraha la shaqaynaya isaga naftigiisa uu toosin kari waayey marka anigu ma qabo inay nagu soo noqdaan oo dib dambe noo xukumaan saasaan uga reebay degoodo aada iyo aad baa umahadsan idaashaa idaashaa adigu bal hadda dadka sida maxaad ku maxaad ku xulanaysaa horuu qabteen maxayse hadda qaban karaan xataa haddaanay wax ila haynin maxaadse kaga xulanaysaa labada nin ee maanta kursiga ku fadhiya ee weliba iyagu haysta dhaqaalihii dalka ee weliba isticmaalaya sida dagoodow aada baad umahadsan tahay soomaaliyeed na oo dhanna waa salaamayaa golaha kujira nineteen sixty sidaad ogtihiinba doorasho ayaa dalkii ka dhici doonta musharaxiin soomaaliyeed oo xaq u leh inay tartamaan ayaana tartamaya runtii tiradoodu saad u sheegtay labaatan kor u dhaafaya waxaan aaminsanahay in dhammaantood ay xaq u leeyihin inay tartamaan balse anigu dad aan dooran jira oon ku dooran lahaa runtii waxtar karti iyo run sheegnimo iyo runtii dad shaqooyinkoodii ka soo adkaaday oo runtii la tijaabiyey ma aha keliya inuu xilada sare ka qabto balse waxaa ka mid ah prime ministerada soo noqday waxaa ka mid ah rag wasaarada soo qabtay tusaale ahaan waxa ay ka mid ah farmaajo iyo ciilmooge oo runtii laba nin oo seel active ahaa marka loo fiiriyo shaqooyinkooda dooda iyo qawlkooda runtii lo-aadmigu qofka mas-uulkiihi waxa ugu muhiimsan oo runtii lagu doorta waa inuu qowlka uu sheego ummadda soomaaliyeed ummadda uu hogaaminayo inuu yahay mid fulinaya oo runtii hawlgal ah cadaalin ah oo runtii qowlkiisu shaqaynayo aan mar ugu horreeya ku diiday madaxda saanka xilka runtii dalka haya waxyaabo badan oy runtii noo ballan qaadeen haddaanu shacabka soomaaliyeed naayayay fulin oy ka mid tahay in nidaamkan four point five ka ah laga tago oo one man one vote in la aado in runtii waktigii loogu talagalay doorashadu dhacdo way ku guuldarraysteen inay sameeyaan waxaas oo dhan oo habtan a dadkana geliyey maanta waxaan aaminsanahay inayan u qalmin ummadda soomaaliyeed in ay mar labaad runtii na matelaan markaan usoo laabto labada nin oon kuu sheegay waxa aan ku xulanayo waxa weeye qofka bilo-aadmigaa shaqada loo dhiibto marka uu ku guulaysto oo runtii waxuun ka dhaqaajiyo guusha ilaahay baale oo soomaaliya oo dhan baan guul badani ka dhicin laakiin ay uu dhaqaajiyo dabacadna uu saaro shaqadii loo igmaday haddaan isxasayn waxa weeye inaad dhahdo guurjoog shaqadaas waa waa inaad iisii qabataa waa inaad qofkii dhahdaa oo runtii shaqaalaha wanaagsan saaka tusaale ahaan dukaankaaga ka shaqaynaya waad ka jeceshahay hadduu inta kaa tago shaqadii kaasoo dalbado asagoon kaasoo dalban baad shaqaalaysaa oo leedahay warkaaday dukaankii iga marka labadaa ninoo mas-uuliyiinta oo runtii aan carabaaday cilmogoo kala dee wasaaraddii warfaafinta iyo boostada run ahaantii nin dhaqaajiyey hawlkar ahaa daacadnimo ay ka muuqatay ayuu ahaa markaan runtii la isxaqiray farmaajo prime minister ayuu noqday lix bil wuxuu hantay ummadda soomaaliyeed runtii waxa ugu muhiimsan ee waxtabar ku ah saaga soomaaliya waa amni magaalada muqdisho madaxtooyada ayaa xafadda isla horfadhiyey taliyaashii ciidanka iyo asagii iyo madaxweynihiisii rag walba tuutahooday qabeen waa ku dagaalameen gobollo badan oo soomaaliya abuu ka saaray cadowgii runtii la qabtay magaalada muqdisho ilaa afgooye ayaa la isla gaaray gobolada jubbooyinka qaybo ka mid a sida jadaan gacanta lagu dhigay heshiisiinna ayuu ka galay runtii deegaano dagaalla ka dhaceen sida magaalada kaalkacyo oo kale oon magaranayno iyo waktigaas fiigeeda laisku dagaalay waxaasoo dhan waxay ahayd runtii gacdoonyo ay u qaatay soomaalidu iyo shaqadii siu kasoo dhalaalay mushaar bixin runtii in laba yar waxaa jira musharixiin badan oo iyagaa xil soo qabay laakiin golaha nineteen sixty loogu yimi oo ka akriyay waxa ay qaban doonaan iyo kuwa aynu meelo kale ka dhegeysanay iyadan waa maxay sababtaas kaga tegaysaa oo sida laxoo ma qaban karaan waa waad u xubanaysaa muxuu ahaay ee kuwa igu soo shaqeeyey waan kuu soo wadaa waxaan ku yidhi ayagoo dhan waa waa runtii xaq bay u leeyihiin shaki kuma jira rag dhalinyaro ah fiiri sheekada micnaha dhamaystirkeedii ragka ilaa wuxuu soo qabtay baan ka hadlayay haddase micnaha finally runtii rag waxaa jira dhalinyaro ah oo aqoon leh oo kasi ka muuqato oo ficiladooda iyo cododkoodu runtii laftirkooda dhiiro geliyey jibriil baa kamid ah runtii dagoodow ilmaan hadal kuma jiro baad ii xasuusatay nin dhalinyaraa weeye runtii firfircooni badan baa iga muuqata cali xaajidaa kamid ah runtii aniga qofka suksessfulka ah barnaamijyadiisu hor u kacaya shacabkao dhan amase runtii ay ka muuqato runtii qiirada soomaalinimo ama runtii la soo tijaabiyey tusaale cali xaaji oo kale uu fiirku kasoo noqday puntland fir waxbarasho wax buu qabtay runtii waa dadaalay oo runtii waa lagu ammaanaa qofkii runtii bulsho ammaanta soomaaliyeed oo qayb ka mid a soomaaliya runtii waxaan aaminsanahay in uu runtii dalkana u qalmo raggaas oo dhani waaumada soomaaliyeed waxaan leeyahay waan hubaa micnaha dad macquul ah oo runtii ka badan ayagaasna inay jiraan balse anigu saaka ragga xilka haya wax kala ah oo dambe maadaama ayna gaarsiin waxya balamadii siyaasadeed ay galeen oo dhan ayay shaqayn adigu kulli kuma darsadeen joyskeyga waana maasan waa garti aad baa maasan tahay aan qawdhan maxaad ku xudan lahayd musharaxiintaa faraxa badan ee maanta u sharaxan sagadaa madaxweyne ama xilan soo qabtaan ama yaan wax xil ahaynin oo iyago barnaamijka soo bandhiga maxaad ku xudan lahayd oo isleedahaygay soomaali u qabanayaan yaan xudan lahayd oo maanta alale sagadaa waa lagu aamini karaa soomaali gudku ka soo saari karaa waa kuwan shaqeeyey maxay qabteen kuwa aan shaqeyn maxaad kaga xuratay labada nin ee maanta kursiga haysta la tartamaya dhaqaali dalka weliba gacanta ku haya sayana iyo laftigoodu xuquuq ay isku sharaxaan bay leeyihin oo lagu doorto iyagana soo kasoo ceebta qabtaa sidaa qawdhan
dawad aad iyo aad baan ku salaamaya golahana waa salaamaya horta su-aal fudud maaha waa su-aal u baahan wakti aada badan inaan codkaaga xoogaa korkaa si dadkoo dhan ku wada maqlaan iyo inta dacawasada kaa dhegeysan doontaa ha su-aal fudud maaha waa su-aal u baahan qiimeyn ogaya research kandideetadana guddigood codkooda mayna wada maqal iyo sida ay u fakirayaan laakiin de kolba qiimeyn baa meel ku taana qof walba soomaali aniga horta shaksi ahaan candidateka aan ku lahaa aan islahaa sanadkan kuwa soo qabsanaya oo aan codka ugu rid lahaa haddii maanta ay wafiyo cod u wato neefka kama muuqdo waa doctor samatar cabdi samatar ayaan aada ugu haweynaa inuu saasa soo qabto laakiin nasidarra mu ahaa haddaan inta kale ee hadda joogta ku dhawaaqday inay safan tahay oo garoonka ku jirto aan dib ugu noqdo aqoonyahan anwar xalayto iyo habeen hore mutumida ahayd dee si fiican buu inagu ka dhigay wixii aynu ku dooran lahayn nimanka odayaasha ah minasideenu ku oran lahayn hogaamiyaheena qodobadii ugu waaweynaa inuu ka dhawaajiyey waxaa kamid ahaa qofku inuu leeyahay inuu qof go-aan qaadan kara uu yahay hawl uu bilaabayna socodsiin kara wax qabadna leh hanna leh daacadnimona leh absolutely wixii aynu hore usoo aragnay waynu qeexi karnaa sida xasan sheekh maxamuud oo kale hulkii ku yahay waynu garan karnaa A- cabdi cumar cabdishiid waynu garan karnaa rag kale oo badan oo sida farmaajo adigu ragga inka soo qabtoo dhan waa qeexi karnaa laakiin xaqiiqiyan lama qeexi karo kuwa cusub lama oran karo oo gabarkaas waxaas ku sifaysan yahay at least hadday kuwii inala hadlay qofku marku
والله عد عد كابو أكل سيد جري يا مكان بقول فقال إيش كنا جالس فلتي والله مع أساس بكون مغران هل أنت خلاص صباح على عد كابو كده بس خلاص سيد ده haa marka hadda waan rumaynaya inaan kuwacnay mar hore كوسا كوسا haa marka dee kolba lotary baynu ciyaaraynaa waxaana ilaahay ka rajaynayaa inuu lotaryga inoo hagaajiyo oo aynu weyn samayno aynu ku guulaysano qof caqli iyo maskax wadanku ku fadhiisiyo sabta ugu dhigan haddaan u soo noqdo nimanka doodayaasha ah bal cid ka tilmaamo nin yahow ninka oo geedi ah intii uu shaqada hayay howlkarnimo muujiyey ee intii uu la shaqaynayay madaxweyne cabdullaahi howlkarnimo xoog leh iyo kalsooni naftiisa ah uu muujiyey oo inuu wax qaban karo iskuna kalsoon yahay ayaa ka muuqatay waana waa qof u dhashay karti intii uu meesha joogayna dee waad ogeyd xamar oo lamagalaay ah oo aad lacag mari waayey dee isagii odayga cabdillaahi inay soomada iskaga laaliyeen maantana waxaa yar ee gacanta lagu hayo dee raggii salka u dhigay buu kamid ahaa waxaa lagu yara xamanayey xoogaa xagga yare lacagta oo magaranaysaa oo baba hantiis wax layidhi kolba fula hanti ma oge wuu ka warhayaa baan umalinayaa maamulkiisii waxa lagu xamanayay xoogaa masuq maasuq xagga lacagta ah iyo aad iyadana إيشو thirty second thirty second إيشو دوا هذا معصم من من بنك دوا عدي له هذا marka anigu waxaan oran lahaa haddii ninkaas maaragtay chance labaad la siiyo inuu wax badbaadin kari lahaa baa suurtagala cumar cabdirashiid laftiisu inkasta oo uusan lahayn ninyahow dee kolba qofka qofka laga rabo in uu wadan hogaamiyo waa inuu dadka hob gelin karaa soo jiidashana yeeshaa magaranaysaa laguna soo hirtaa cumar inkastuusan tilmaamaha lahayn haddana si qunya socda baa ka muuqata oo uu dadka oo dhan kula xiriiri karo connectionna kula samayn karo heshiisyana samayn karo uu yahay nin- nin wax dad isu keeni kara baa ka muuqata anu labadaa nin waan waan waan tilmaami lahaa waana kusoo bixin lahaa.
ويا هذا بعد معصم تعرف لك كاش one minute
horta waan islaamaya mar labaad dhagodow sideeda dadkan hadda meesha fadhiya oo doonaya dalka inay qabtaan kuwaas horay shaqada usoo qabtay xilligii ay kuraasta ku fadhiyeen waxaa ka fiican inaynu ka hadalno xilligii aysan kuraasta ku fadhiyin maxay dalka u qabteen baahida dalka ka jirta maxay tahay mid bili-aantinimo mid colaadeed mid isku xirnaansha la-aan soo fiirso mid siyaasadeed oo qallafsan maxay intaas oo hawl ah oo dalka ka jirta ay ka qabteen waxba kama qaban madaxweyne tani madaxweynihii hore maalintii xilka ka degay baa dalka ugu dambaysay deegaan ahaan meesha lagu tiriyo gobolka lagu tiriyo dhibaato badan baa ka jirtay geedi maalintii xilka ka degay muxuu qabtay dhibaatooyin badan baa ka soo korortay dalka soomaaliya ra-iisul wasaaru kasoo ahaa cid caawa sheegi karta intii uu xilka uu ka maqnaa waxuu qabtay ma jirto farmaajo muxuu dalka ka soo qabtay lixdii bilood oo kursiga uu hayo unbaa la sheegaa ka hor muxuu dalka ka qabtay intii ka dambaysay muxuu ka ka qabtay علي جدي علي علي علي جدي لكن أنا خاب مغرين مقدسه بقول شرك لغضي وحنا قصي
wuxuu dad okay ka gudub farmaajo maalintii uu madaxweynaha raadinayey baa buu dalka mar labaad kusoo noqday markii uu waayena waa ka dhoofay maanta uu kusoo noqday haddana gobolka uu kasoo jeedo colaadaa ka jira arrimo aada u carkiran baa ka jira mid siyaasadeed baa ka jirta muxuu ka qabtay waxba fiiri anigu cumar waxaan u hayaa daliil ma aha xilligii uu kursiga hayay uu ku fadhiyey ma aha waxaa waxaygi uu ka maqnaa kursiga dalka dalka u shaqaynayay dib u heshiisiin buu samaynayay arrimahaasi asadda oo gobolka ka jira oo aadka uu ugu baahi qabo buu ka shaqaynayay gacan libaax buu ka soo sa- buu ku lahaa samayntii maamulka jubbaland waa mahadsantahay aayada ku salaada aayada u mahadsantahay waa yahay saade one minute one minute saade idaasa one minute
dhagoodow haddaas mar labaad u mahadsan tahay waxaan aaminsanahay qofka waa ku maqlayaa saade idaasa baa ku socda ka bacdi waan kusiin doona si saa ahayn saade idaasa qofka mas-uulka ee soomaaliyeed joogis iyo maqnaashada dalkiisa inuu wax ugu yaalabaa horta muhiim ah annagu waa kasoo maqanahay dalka wax badan baa noogu naalnaa dadka siyaasiyiintaana anigu sidoo kalea filaya waxa dabuuran oo soomaaliya runtii ka qabsoomay ama maamul goboleedyada ama dawladii dhexe ragga hadda la sheegayo oo qa- qabsoomay oo nabadgelyo iyo barwaaqo oo nu aragnimo leh dhulkii meelihii baa lagu kala oodan yahay siyaasad iyo run runtii ku maaragtay siyaasad run ku fadhida oo ummadda soomaaliyeed laga gadayna inay jirin baan aaminsanayo jaawareerba la geliyey dib u heshiisiinna baaxad weyn ma aanu aragno meelo sawiro lagu gala ayaanu arkaynaa dalku marka siyaasadda dibadda iyo dangulahaba runtii qofka siyaasiga hadduu maqan yahay kolley hawl idaasa ilmooge iyo farmaajo iyo jibriil iyo cali xaaji baad ii sheegtay intaanay xilka haynin marka loo eego cilmo farmaajo iyo iyo iyo cilmooge xilka intaan haynin maxay qabteen dadka u qabteen labada kaleeto waana waxba u shaqaynin buntland ka yimid keliya ummadda haddee inta joogta iyo inta dibadda joogtaba isla eg labaduba waxay ahayd rag activisti ah oo dadaalkan gurbaha runtii ka shaqaynayay ummadda soomaaliyeedna u shaqaynayay kadib go-aansaday inay dalkooda tagaan waxna u qabtaan labaduba waad ogtahay laba nin oo bulshooyinka deegaanada oo dalalkan ay ka joogaan runtii u shaqeeyay ahaayeen marka muhiim ma aha dadku- dadka soomaaliyeed waxay ku dayacan yihiin meel walba meel walbana ninkii wax ugu qabta ugu yaalla runtii dal iyo waayahay aad iyo aad baa umaadsan aad iyo aad baa umaadsan shaade cali maxamed geedi iyo farmaajo iyo waxaad ii sheegtay muxuu ahaa iyo dhigaada cabdiweli intaan xilka haynin maxay soomaali u qabteen inta xilka ayay ii sheegtay shaade waa kaa tegey aadu yeero dawrin ah way maqashaa
siita qawdhanow adoo aad iyo aad mahadsan isaaban taabo boqolkiiba boqol ku salaamaya waxaad ii sheegtay ninkaada cali maxamed geedi waxaad ii sheegtay cumar cabdirashiid cumar cabdirashiid ra-isul wasaare horu soo noqday muxuu ahaa qawdhanow laba sano waxa oo hore intii aanu madaxweyne shariif intuu ka maqnaa muxuu soomaali u qabtay anflodiinne afar sano ka maqnaa alright waxaad kaloo ii sheegtay muxuu ahaa cumar cabdirashiid cali geedi afartaa sano muxuu qabtay isagu waa gawdhan inaala hadlaya gawdhan waaya aad baan idin salaamayaa labaduba khadka telefoonka go-ay aad iyo baan idin salaamaya boqolka boqol salaamaya soo dhawaada intiina gole aan ku jirtaa halkaas waa barnaamijkii aan ku talagalay bala shadow sidaas ku socodee ha shaadha weya ma ku socda wada soo qawl shaadha waqtiga galabna ku soco mahadsan
ah okay aad iyo aad
su-aasha su-aasha ku socolay aad weydiisay dhagadu aad arka marka igu- maxaa maxaa tiri soo qabteen qowdhan soo qabteen waa maasan boqolka boqol salaamaya maxaa ku dooratay muxuu ahaa cali maxamed geedi iyo cumar cabdirashiid cumar cabdirashiid tuu yeer ra-iisul wasaare ahaa laba sano afar sano ra-isul wasaare muu hay intii wadanka intii wadanka maqnaa muxuu qabtay intuu ra-isul wasaarada muxuu qabtay cadee dadka u cadee qowdhan geedi horta qodobka uu uu reesgareeyey ninka republicaas ee ah muxuu qabtay xilligii uu xilka ka degay muxuu ka qabtay wadanka geedi waxaynu ognahay inuusan horta wadanka meel dheer ka jirin uu uu uu- uu nairobi joogay wadankana uu aseesub ahaa uu iman jiray waxaynu ognahay inuu ka qayb galay shir regula ra-iisul wasaarayaashu ay ra-iisul wasaarayaashii soomaaliya ee hore ay ku kulmayeen oo kaga hadlayeen arrimaha soomaaliya madaxweynahana ay talooyin ku siinayeen ee inuu ka qayb galo magaalada nairobi kaga qayb galay muddo hore waktigii xasan uu shaqada qabtay mar ku dhow oo talooyin aada u muhiima oo waxtara ay ay ay siiyeen uu ka mid ahaa golahaas waxaan kaloo ognahay you know waxyaalaha ugu waaweyn ee soomaalida ee dhibaatooyinka ugu waaweyn ee haysata ee weliba siyaasiyiinteena haysata waxaa ka mid ah ee nin waliba meesha qoyska reerkiisu meeshuu degan yahay ayuu ku access uu yahay oo had iyo jeer uu ka agdhow yahay geedu wuxuu muujiyey in uu cross border samayn karo gudbi karo waad ogeedeen wuxuu kasoo qayb galay caasimadii loo fidiyey garoonka weyn ee boosaaso markii la furayey ragay kasoo qayb galay buu ahaa okay waxaad u soo ahaan budulka ku tegtegay aad aad baa umahadsay boqolka boqol salaam iyo barnaamijkaasi aan caawa aan hadda ku eegayna musharixiinta iyaga oo dhan guud ahaan yay xulan karaan shacabka soomaaliyeed oo la oran karaa maanta inta sharaxan waa dadka keliya kasoo xulan karaan afar qof aan ku marti qaadnay waa gawdhan iyo shaage iyo iyo roblekaas iyo weliba aana ahada idaaja oo ah dadka aad iyo aada uga faafooda muxuu ahaaye golaha nineteen sixty xafil asraabtoodii qof waliba inuu ka dherigsan yahay aad u badan kalga waa dhagoodii barnaamijka falanqaynta arrimaha siyaasadda golaha nineteen sixty iyo yaa lagu aamin karaa dalka soomaaliya madaxweynimadiisa